hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka soomaaliyeed ee soodmaaya laba kun oo qoys waxa ay gargaar raashin qamadiyaha ugu qeybisay degmada daynile ee gobolka banaadir gargaarkan mucaawinada ah qoysaska ka faa'iideystay ayaa isugu jiray danyar naafo barakacyaal iyo dad waayeela ah saare cali yuusuf agaasimaha waahda gargaarka hay-adda soodma ayaa ka warbixisay gargaarkan waxaan joognaa degmada daynile waxaa ilaahay noo fududeeyey inaan maanta halkan laba kun oo qoys oo ka soo qaxay gobollada dalka oo ku sugan kaamamka ku hareeraysan degma waaxdan laba kun oo qoys inaan maanta ku siino raashin nooga yimid dowladda ruushka raashinkaas oo ah qamadi hay-adda maaraynta masiibooyinku markasta waxa ay u taagan tahay in ay dadka dadka masaakiinta ah ee aanan waxba haysan inay soo kabasho ay u samayso qaar ka mid a qoysaska ka faa'iidaystay deeqda macaawinada ah ayaa ka mahad celiyey ilaahayow adaa noo soo diray makhluuqgay adigu noogu soo dirtay oo noo soo dhibtooday oo noo keennay ilaahayow isinkaaga asmaasunaaga aydkaa qur'aan baan kugu tuugnay ilaahayow iimaan iyo edib iyo caqli iyo anwaar cumri dheer irsaaq waansaca caafimaad ilaahay riliisii raxmadiisa allah ku camimo
dadkii noo keeni deeqdan inoo oo gacanta naga soo saaray waa mahadsan yihiin kheyr alla asiiyo si kastaba qoysaska loo qeybiyey deeqda gargaarka raashinka ah ayaa baahi badan u qabay maadaama ay yihiin barakacayaal iyo danyar